gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni ayaa sheegay in qoysaskii kasoo laabtay xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ay caruurtooda u heleen waxbarasho taas oo ay dadaal dheeri ah ku bixiyeen sidii dadkaasi ay u fahmi lahaayeen nimcada taallo dalkooda sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in dadkaasi la dejiyey guryo si ay wadankooda ula qabsadaan iyagoona xaaladooda uu ka warqabo maamulka waa kan gudoomiyaha gobolka jubbada hoose oo ka hadlaya arrinkaasi arrinta ugu muhiimsanaad waxay ahayd soo noqitaanka ama soo celitaanka qaxootiga soomaaliyeed kadib markii ay dowladda kenya iyo dowladda federaalka iyo hay-adda qaxootiga u n c r ay heshiis ku galeen barnaamijku marka hore wuxuu ku bilaabmay si casual uu ku bilaabmay oo aan qorshaysnayn runtii oo balaan aan istraatiiji aan lahayn dadka uun layska soo celin jiray buu ku bilaabmay oo degaanshihi hadday noqoto hadday mashaariic kale oo horumarineed ay noqoto aysan la soconin soo noqitaankoodu wasaaradda arrimaha gudaha iyo laamaheeda kala duwan dood dheer iyo wadahadal badan kadib kenya iyo u n c r iyo dowladda federaalka intaba ay la samaysay barnaamijkii waxbaa iska bedelay runtii oo waxay noqotay dadkii in loo helo marka hore inay salka dhulka dhigaanoo guryo loo dhiso shal tarisa kadib in loo sameeyo mashaariic kale oo horumarineed barnaamijka hadda ugu weyn ee runtii lagu farxi karo wuxuu ahaa barnaamijkan waxbarashada waayo dadkii qaxootiga ahaa ee waxbarashada iyo caafimaadka iyo amniga intaba ku haystay markay amnigii heleen dabcan waxa soo raaca waxaa weyaan shaltarkiina ay heleen inay waxbarasho helaan marka dadku markii hore markay yimaadeen way noqonayeen oo dibbay u noqonayeen maadaama ilmihii aysan waxbarasho u haysanin barnaamijkan hadda ay hay-adda u n c r na fandgaraysay mescorona ay implementeyn garanaysay wax badan buu ka taray dadkii dhallinyaradii waxay heleen ama caruurtii waxay heleen waxbarashay heleen marka qofku wadankiisii markuu yimi uu ku kalsoonaaday ilmihii markii ay waxbarasho u heleen caafimaadkii ay heleen yuusan badnaani runtii oo meeshii la rabay uusan gaarin xagga isbitaalaadka iyo m c hyada iyo dadku baaxadda ay leeyihiin iyo hadda inta aanu hayno way runtii wax faraq weyn baa u dhexeeya laakiin wax la-aan bay dhaantaa waan ka mahad celinaynaa amnigoodiina wuu sugnaaday dee dhulkoodiina way yimaadeen marka dad runtii ku faraxsan bay ahaayeen arintan kale ee muhiimka ayaduna waxaa isdhexgalka dadkii hosta communitiga ahaa ee loogu yimid iyo dadkii soo noqday iyo dadkii i d bska ahaa hay-aduhu waxay u kala qaadeen saddexdaa magac bay u kala bixiyeen laakiin annagu ka maamul ahaan waan diidnay maadaama dadkii ay kulli soomaaliya yihiin ooisan wax ajnabi ahayn oo kalarkooda isku mid yahay oo diintooda isku mid tahay dalku dalkoodii yahay waxaan diidnay in saddexdaa magac loo kala bixiyo oo la yidhaha ritaanii host community and i d bs taas walteed waxaan oran inay conflict keenayso dadkii ay kala qaybsamayaan marka annagoo taas boolisiga uu ka dagaalamayo dhulkii ay aanu bixinay ee wasaaradda arrimaha guduhu gobol iyo degmi iyo ay bixiyeen waana wada dejinnay runtii si kastaba ha noqotee gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii dadka qaxootiga kasoo laabtay ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo xarumo caafimaad oo u gaara isagoona sheegay in xaaladooda haatan ay wax badan ka qabteen